kubadda waa ciyaar kubadda waxaa la rabaa inay dadka isu keento waan ogsoon yahay xamaasad fara badan ayaa dhalisa soomaaliyaana nahay kubadda waxaan rabnaa in aan ilmaheenna ugu soo ceshano waxyaabaha xun oo caruurta ay baran karaan wakhtiyadan oo ay yihiin dad da-yar oo waxyaaba badan u kala bixi waxaan rabnaa kubadda in ay noqoto tu dadka isu keento waxaan rabnaa in ay noqoto ay dad ku farxaan oo ka farxsiiso haddii lagu dhex ciyaaro xarada militariga ama xarada booliista oo cabsi digaal awgeed meesha loo geeyo qasadkii aan ka lahayn ayaa dhuma marka waxaan ka codsanaha f k f iyo wasaaradda sportka inay isla shaqeeyaan oy sharci adag la yimaadaan oy ka bixiyaan ka reebaan kaga hortagaan kubadda digaal iyo rabsha tan dambe oon taageeri doono as gabna waxay noqonay markii ruulska lagu heshiiyo oo nidaamka lagu heshiiyo oo ma rabno in mar walba oo tournament la sameeyo la yidhaahdo refriya ah gacan laga jebiye sabota a la dakre baleya a la soo fijiye ma rabno laakiin dadka maamulayan waxaan rabnaa dad xaqaani inay noqdaan aysan noqonin tiim heblow sharuudda ayaa keeneenoo waxay leeyihiin annaga ciyaarta ugu horrayso ilaa tan ugu dambayso hadduu refrigayn hebel noqonaynin ma ciyaarin ku ogol hal dhaha ciyaarina kii sharuudadaa keen hal dhaha nin aada iska jooga haba ciyaarin soo saa maho cabdigeedi waxaa ma la ogolyahay football in refriga aad doorato ma la ogolyahay oo dhahdaa in cabdibilow kaliya refriga noqon karo ya marka refriiska naftinkoodana ilmaha isku laynin ilmaha ay isku laynin dad toosan ha noqdaano dad la soo xili ha noqdaano dad ayaga naftinkooda dee xaqdarra sameeyan tilaabo laga qaadanaa ha noqdaano